أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan أختاه فرقي بين الحجاب الشرعي والحجاب المتبرج يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala ashaykh axmed cabdisalaam axmed iid xafidahu llah majliska labaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ومجلس كأني لباد ee ka mid ahaa muxaadaradii jimcihii hore baxday ee ahayd farriqii bayna alxijaabi alsharciyi waalxijaabi almutabarij muxaadaradaas oo ciwaankeedu ahaa ukhti lmuslima waa inaad kala saarto xijaabka mutabarijka ah ee quruxdaada muujinaya iyo xijaabka sharciga ah ee waxa weeye shuruudda shareecadu ay u dhigtay ay ku dhan tahay ee aan kala dhantaallayn waxaynu soo tilmaannay jilbaabka waxa la yidhaahdo iyo shuruudda uu leeyahay wax ka mid ah innagoo halkii ka sii wadayna waxaynu maraynay shardiga saddexaad ee ka mida shuruudda loo dhigo xijaabka sharciga ah waayo sidaan maalint maalintii horeba soo tilmaannay xijaabku waa cibaado cibaado walbana shuruud ay ku ansaxda ayay leedahay marka waxaynu soo tilmaannay sida cibaadaadkaaga kale ee soomka iyo salaadaba shuruudda aada ugu dhowrayso xijaabkaagana inaad shuruuddiisa dhowrto oo aan waxa weeyaan xijaabkaagu noqon xijaab bilaa shuruuda shardiga saddexaad ee ka mida shuruudda xijaabka sharcigii waxa uu yahay an yakuuna safiiqan gayra shafaaf inuu jilbaabku noqdo mid qara leh oo aan ahayn mid khafiifa oo la yska dhex arkayo as-safiiq waa shay adag oo qara leh oo aan ahayn khafiif lays la yska dhex arkaayo lianna asitra laa yataxaqaqu ilaa bih wa ama ashafaaf fa innahu yasiidu almar'ata fitnatan wa ziinah waayo asturaadda waajibka ku ah gabadha muslimadii inay is asturto kuma suurtoobaysa asturaaddaasi ilaa mara qara leh oo waxa weeyaan aan khafiif ahayn mooyaane amaa marada khafiifka ah ee layska dhex arkayaa waxay haweenayda u kordhinaysaa uun fitno iyo qurux lagu fidnoobo walaalayaal horaana inoo soo martay in waxa weeyaan waajibku uu yahay haweenaydu quruxdeeda inaanay muujin ama jidhkeeda ha noqoto quruxdu ama marada iyo dharka ay qaadanaysa ha noqotee ilaahay baa yidhi walaa yubdiina ziinatahun rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka abu hureyre uu warinayo saxiixu muslimna ku sugan waxa uu yidhi sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba qolo oo ahlunaara weli ma arag waxaa labadaa qolo ka mid ahaa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhunna kaasnimati lbukti lmaa'ila laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha wa ina riixaha latuujadu min masiirati kada wa kada rasuulku waxau yihi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waxaa ka mida labada qolee ahlu naarkeenan weli arag haween wax xidhan haddana qaawan magac ahaan marka la eego waxbay xidhan yihiin xaqiiqa ahaan marka la eegana waa qaawan yihiin oo waxa ay xidhan yihiin wax quruxdooda qarinaya ma aha ee quruxdooda waa wax muujinaya ama ha noqdaan wax khafiif oo laga dhex arkaayo ama ha noqoto maradu maro dhejisoo jidhka ku dheggan oo xubnaheedii iyo qaabkeedii waxa weeyaan qaabaynaysa oo sifaynaysa waxa uu nebigu yidhi maayilaatun mumiilaad waa kuwo xaqa ka leexsan dadkana ka leexinaya ru'uusuhunna ka asnimati lbukhti lmaa'ila madaxoogana sida madaxa ay wax ugu duldhisayaane waxyaaba ay dusha ugaga samaynayaan si ay ugu sarraysiiyaan oy kor ugu qaadaan sidii hal haysle ayaabad moodaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha kuwa noocaasii jannada geli maayaan iska dhaafinay galaane urin maayaan wa inna riixaha la tuujadu min masiirati kada wa kada jannada urteedana waxaa laga helaa masaafo loo socdo intaa iyo intaa in leeg riwaayada muslim waxay ku sii qeexday wa inna riixaha la yuujadu min masiirati khamsi mi'ati caam waxaaba jannada urteeda laga uriyaa masaafo loo socdo shan boqol oo sannadood allahu akbar xadiidkaas waxa uu tilmaamayaa yacni dumarka noocaasee kaasiyaatun caariyaad inay jannada galaan iskaba daaye inaanay urinayn a-sheekh ibnu cabdilbar calayhi raxmatullah xadiidkaa markuu fasiraayey waxau yidhi macnaa qowlihi kaasiyaatun caariyaad hadalka uu nebigu yidhi kaasiyaatun caariyaad macnihiisu waxa weeyi fa innahu araada allawaati yalbasna min ahiyaabi shay alkhafiif waxa uu nebigu u jeedaa haweenka kuwooda dharka ka xidha yacni dharka nooca khafiifka ah alladii yasifu walaa yastur dharkaasoo gabadha quruxdeeda tilmaamaya oo qaabaynaya oo sifaynaya oo aan qarinayn waxa uu sheekhu yidhi fa hunna kaasiyaatun bilism haweenka noocaasii magac ahaan waxbay xidhan yihiin caariyaatun fi lxaqiiqa dhab ahaanna waa qaawan yihiin xadiidkaas markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay haweenka kuwooda dharka khafiifka ah ee quruxdooda qaabaynaya xidhaa inay yihiin kaasiyaatun caariyaad kuwa magac ahaanna waa xidhan xaqiiq ahaanna qaawan waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa gabadha muslimadda ah si aanay u noqon kaasiyatun caariya mid wax xidhan magac ahaan dhab ahaantiina u qaawan si aanay u noqon marada ay jilbaabka ka goosanaysaa waa inay noqoto mara qara leh oo qara weyn oo macnaha aan layska dhex arkayn waa inay noqoto maradii an yakuuna safiiqan hayra shafaaf shardiga afraad ee ka mida shuruudda jilbaabka sharciga ah loo dhigo waxa weeyi an yakuuna fadfaadan hayra dayiq in marada jilbaabka laga goosanayaa ay noqoto mid ballaadhan oon cidhiidhi ahayd waayo maradu hadday doonto qaraba ha yeelato maro qara weyn oon khafiif ahayn haba noqoto laakiin haddaanay maro ballaadhan oo waasica ahayn oo jidhka ay ku dheggan tahay dee qaabkii iyo quruxdii gabadha way sifaynaysaa waanay tilmaamaysaa maradu lamana rabo in qaabka iyo waxa weeyaan xubnaha gabadha ay maradu sifayso la dooni maayo sidaa darteed yacni maradu sida loo doonayo inay qaro yeelatoonay khafiif noqon ayaa loo doonayaa inay ballaadhato oo aanay cidhiidhi noqon marada qarada lii hadday cidhiidhi noqoto dee qaradaasi waxba kuu tari mayso waayo cidhiidhigaa dhajiskee kugu dheggan ayaa quruxdaadii iyo qaabkaagii tilmaamaya sidoo kale maradu hadday ballaadhan tahoy waasac tahay laakiin se aanay qaro lahayn oy khafiif tahay midabkiiba laga dhex arkaayo ballaadhku dee waxba kuu tari maayo mar hadday khafiif tahay marka waa laba shardi oo aan laga maarmayn labaduba mid walba uu daruuri yahay inay maradu qarana yeelato ballaadhna yeelato oo mara kaa ballaadhan oo waasac kaa ah oo jidhkaaga aan ku dheganayn inay tahay waxaynu halkaa ka qaadanaynaa markaa dhibaatada maanta jirta iyo dumarku siday dhajiska iyo dharka ku dheggan ay u xidhaan run ahaantiina dharka dhajiska ah xaqiiqatan marka runta loo dhaadhaco wax dumarka uun ku gaara ma aha oo ragga laftoodii ayaa maanta dhajiskii xidhan oo guntiga iyo surwaalada iyo waxyaabahay xidhan yihiin wax jidhkoodii ku dheggan u yahay dee sida dumarkaba in cawradooda yacni maradii ay ku dheganaato oo qaabkeeda la arka ay xaaraam u tahay ayaa raggana ay xaaraan u tahay markaa taasi waa mid munaasab ku ah ragga iyo munaasabaadka lala hadlayo in lagala hadlo waana runtii aafo ay rag iyo dumarkuba ay wadaagaan laakiinse mar walba fitnada xagga dumarka ka timaada ee lagu fidnoobayo ayaa ka fara badanta xagga ragga ka imanaysa markaa shardiga afraad waa an yakuuna fadfaadan hayra dayiq inuu noqdo mid ballaadhan oo aan cidhiidhi ahayn musnadka waxaa ku sugan xadiidu usaama can usaama ibni zayd alkalbi radia allahu canhu qaal kasaanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama qibdiyatan kahiifatan kaana mima ahdaaha dixyat lkalbi waxa usaama uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu i siiyey oo inaan xidho uu ii siiyey yacni maro ka mida maryihii masar laga keeni jiray ee khafiifka ahaa athiyaabu alqibdiya waa thiyaab ama dhar masar laga keeni jiray khafiifna ahaa markaa marada masriga ee khafiifka ah ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu i siiyey waxaanay maradaasi ka mid ahayd baa usaama uu yidhi waxyaabihii waxa weeyaan dixyatulkalbi uu usoo hadiyeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi markaa fakasawtuhaa imra'atii aniguna wuxuu yidhi haweenaydaydii baan siiyey inay xidhato oo aan idhi xidho faqaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maa laka lam talbas alqibdiya rasuulkiibaa arko wuxuu yidhi usaamow maradii waxa weeyaan masriga ahayd ee aan ku siiyey maxaad u xidhan weyday qultu yaa rasuula allahi kasawtuhaa imra'atii wuxuu yidhi usaamo waxaan idhi rasuulkii allow haweenaydaydii baan siiyey oo xidhatay fa qaala lii rasuulullah rasuulka alle wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu usaama yidhi markaa rasuulkii wuxuu igu yidhi murhaa faltajcal taxtahaa khilaala haddaba usaamow haweenaydaada waxaad amartaa maradaa maro kale inay ka hoos xidhato waayo cillada iyo sababtu waa maxay innii akhaafu an tasifa xajma cidaamihaa waxaa rasuulku yidhi waxaan ka cabsanayaa maradaasi inay tilmaanto lafaheeda iyo qaabkeeda xajmigiisa inay tilmaantoy qaabayso ayaan ka baqanayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay inuu ka cabsanayo inay maradaasi sifayso oo quruxdeeda ay qaabayso iyo xajmigeeda iyo lafaheeda iyo xubnaheeda inay qaabayso marka waxa uu yidhi si aanay taasi u dhicin maro kale ha ka hoos xidhato waxaa xadiidkaa markaa laga qaadanayaa gabadha wax quruxdeeda qaabeeya amase tilmaamo oo sifeeya inay xidhataa inay mamnuuc tahay ama ha noqoto markaa maradu mid khafiifa oo quruxdii lagaba dhex arkayo ama ha noqoto maro cidhiidhiya oo quruxdii ku dheggan oo qaabkii iyo xubnihii sifaynaysa ha noqoto inay mamnuuc tahay gabadha quruxdeedii wax qaabaynaya oo sifaynaya inay xidhataa walaalayaal shaacirkii xakiimkaa waxauu yidhi isagoo hablaha maanta tilmaamaya oo gabay carbeed ku sifaynaya waxau idhi fataatu lyowmi dayacat asawaaba wa alqat can mafaatiniha alxijaaba falam takhsha xayaa'an min raqiibin walam takhsha min allahi alxisaaba idaa saarat badaa saaqun waridfun walow jalasat tara alcajaba alcujaaba birabbika hal sa'alta alcaqla yowman ahaada tabcu man raama asawaaba ahaada طبcu طaalibaةi لcilm إlى الإسlaam تntasib اntisaaba fama kana التaqdm صbغa wجهi وma kana الsfur إlayhi baaba shabaab الyوم ya أkhti di'aab وطبcu الxml an ykshى الdi'aaba waxau shaacirkaasi lahaa fataaةu الyوmi dayacat الصawaaba وalqat can mafatiniha الxijaaba gabadha maanta joogta aakhiru zamaankan sawaabkii iyo wanaaggii way seegtay waxaanay waxa weeyaan xijaabkii ka fayday quruxdeedii iyo fidnadeedii ayay hugii iyo xijaabkii islaamiga ah ka faydoy bannaanka soo dhigtay waxa uu shaacirku yidhi falam takhsha xayaa'an min raqiibin walam takhsha min allaahi alxisaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala allah raqiib ka taalacanaya kamay xishoonin kamanay cabsan xisaabta ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa u taalla waxau idhi idaa saarat badaa saaqun waridfun walow jalasat tara alcajaba alcujaaba markay socoto kubabkii iyo qaarkeeda dambe ayaa muuqanaya buu yidhi oo quruxdeedii ayaa bannaanka taalla ama maradu dhejis ha ku noqoto ama khafiif ha noqoto ama ha gaabnaato ama sideedaba qurux ha u noqotee yacni mafaatintii iyo quruxdeedii ayaa muuqanaya markay socoto walow jalasat tara alcajaba alcujaaba hadday fadhiisatona waabay ka sii daran tahay buu yidhi waxyaab badan baad arki waxau idhi birabbika hal sa'alta alcaqla yowman ahaada tabcu man raama sawaaba ilaahay baan kugu dhaariyey ayaa uu yidhi ayuha almukhaatab weligaa caqligaaga ma weydiisay maalinna waxani ma dhaqanka qofka sawaabkiiyo wanaagga doonaya dhaqankiisu macaynkana ahaada tabcu taalibatin licilmin ila alislaami tantasibu intisaaba kaasi ma dhaqanka gabadh cilmiga shariicada dalbaysoo doonaysa dhaqankeedu makaasa oo islaamka iyo diinta ku abtirsanaysa waxa uu idhi famaa kaana taqadumu sabqa wajhin wamaa kaana sufuuru ilayhi baaba wejiga oo wax la mariyo oo la midabdooriyo oo waxyaabaha maanta laysku caddeeyo lagu dhabooqoo la mariyaa horumar weligii ma ahaanin oo wax lagu horumara ma aha iyadoo wejiga la banneeyo bannaanka lasoo dhigaana albaabkii horumarka ma aha maantana waynu ognahay sida maandooriyaha dadka loogu imtixaamay waxa maskaxda iyo maanka dooriye ee la cabbe ee lagu sikhraamo ayaa haweenkana waxaa loogu imtixaamay midab dooriyaha wax quruxdii alla u dheliyey dooriye oo ka baabi'iya oo kiriimo iyo waxyaabo dubka saraba ka soo daadinaya ayaa lagu imtixaamay markaasa ayaan darrada jirta gabadhii ilaahay quruxda u dheliyey ee caddaanka iyo casaankaba u dheliyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caddeeye uu qurxiyey ayaan quruxdii alla siiyey aanay u muuqan ee tu kala raadinaysa markaasay tii alla u dheliyena ay seegtay tu kalena aanay gaadhin dhinac walba ay waxa weeyaan seegtay waa ayaan darro waayo run ahaantii yacni maanta waxa la ismarmariyaa ma aha uun gabadh intay istidhaahdo midabkaaga madow beddel oo caddaan ka dhig laakiin waa mid laga siman yahay tu madow iyo tu aan madoobaynba waa qadiyad shaydaan u qurxiyey oo dhammaantood aad mooddo ilaa man raxima allah kuwa ilaahay u naxariistay alla ka cabsanaya mooye waxaad mooddaa inta kale inay ka siman tahay oo quruxdu alla u dheliyeyba aanay eegay xaqiiqaduna waxa ay tahay qof walba sida alla u abuuray midabkuu doono ha noqdo iyo qaabkuu doono ha noqdo siduu alla u abuuray baa quruxu ah kullu khalqillaahi xasan abuurka ilaahay oo dhammi waa qurxoon yahay fa tabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin yaa ilaahay ka abuuris wanaagsan oo ka khalqi qurux badan oo ka qorqoris badan yacni sida alla kuu abuuruu kuu khalqay ee uu jidhkaaga u qorqoree uu isugu rakibay ee xubin walba halkeedii uu dhigay ee bahaa'imtiiyo mayeedhaanka uu kaaga duway wax ka sharaf iyo qurux badan weligaana heli maysid si kastoo aad u doondoonto oo aad waxa weeyaan u dalabto marka xaqiiqadu waxa ay tahay sida alla kuu abuuray ood ku qanacdo ayaa u khayr badan oo kuu wanaagsan haddaad laakiin istidhaahdo abuurkii ilaahay beddel oo doori ilaahayna subxaanahu wa tacaala waad caasiday naftaadiina waad ku xadgudubtay oo dadka maanta waxaa isticmaalaa dabka xamili maayaan oo cadeedda xamili maayaan oo shaqo awoodi kari maayaan oo dhinac walba way seegayaan waa beedkaa la dhowrayo ee dhinac walba ha u dhicin laleeyahay waayo dee jidhkan ilaahay kuu abuuray markaad iska siibteed goyso waxaa soo baxayaa dee waa jidh aan waxaan xamilayn oon awoodiyo itaal lahayn walaalayaal waxa uu shaacirkaasi lahaa shabaabu lyowmi yaa ukhtii di'aabun wa tabcu lxamli an yakhsha di'aaba dhallinyarta maantu waxay noqotay yey dad cuna oo wax cunaysa macnaha waxay noqdeen dadaan xaye iyo xishood lahayn in badan oo ka mid ihi oo sida yeydaa dadqaadkaa ama waraabaha yacni iyo dugaagaa xoolaha cunaya oo kale ayay in badan oo dhallinyarta zamankan ka midi ay noqdeen waxa uu yidhi dhaqanka dee orgiga yar ama waxa weeyaan xayawaankaa yare itaalka daran le dhaqankiisu waxa weeyaan sida orgigaas oo kale dee inuu ka cabsado yeydaa oo naftiisa uu ka badbaadiyo macnuhu waxa uu ujeedaa marka sida dee adhigii ama xoolihiiba naftooda ay ugala baqanayaan yeydaa cunaysa dee maanta gabadha joogtaa nafteedii waa inay ugala baqdaa yeydaa basharka ama dadka ah ee dadcunka ah waa dhallinyarta dhaqanku ka xumaaday ee khaldamay weeyaan walaalayaal shardigaa afraad markaa khulaasadiisu waxa weeyi gabadhu yacni jilbaabka ay xidhanaysaa inuu noqdo kaa ballaadhan ee aan cidhiidhiga ahayn faatimatu binti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam faatimo oo ina nebi moxamed ahayd lamaa xadarat faatimata alwafaatu faatimo binti maxamed markii geeridu ay ku soo xaadirtay qaalat liasmaa binti cumays waxay asmaa binti cumays ku tidhi in istaqbaxtu maa yufcalu binnisaa waxay faatima tidhi asmaay anuu aad iyo aad baan u xumaystoon u dhibsaday maanta dumarka waxa lagu sameeyo innahu yutraxu cala almar'ati thawbu yasifuhaa waxay tidhi gabadha waxaa lagu dultuuraa ama lagu kafmaa oo lagu asturaa maro sifaynaysa qaabkeeda oo ama khafiifbaa ama jidhkeedaba ku dheggan maradaa qaabaynaysee tilmaamaysa ayaa haweenka lagu dul tuuraa oo asturaad looga dhigaa waxay faatima markaa asma ku tidhi fa idaa midtu ana haddaba asmaa'i anigoo faadumo rasuulii markaan dhinto faksiliinii anti wa caliyun imaydha adiga iyo cali bin abi taalib waa sawjkeedii e walaa tudkhilii axada ruux kale ha ii soo gelinina allahu akbar shaahidku waxa uu yahay faatima binti muxamedin sala allahu calayhi wasalam faadimadii sharafta iyo tahaarada badnayd waxay aada iyo aada u dhibsatay markay dhimato kadib in lagu kafmo ama la saaro mara sifaynaysa qaabkeedoo tilmaamaysa hadda waa iyadoo dhimatay marka ay dhimatana dee markaa mukallafba maaha oo xilmo saara dembina kama saara haddana iyadoo nool daaye waxay ka fakaraysaa markay dhimato maradii lagu kafmi lahaa ama la saari lahaa ayay kasii fakaraysaa markaasay leedahay adiga iyo sawjkayga cali bin abi taalib mooye ruux kale yuu ii soo gelin allahu akbar walaalayaal wax aada iyo aada looga naxa miyaanay ahayn waxa ay faatimo iyadoo yacni dhimashadeeda kadib iyadoo meyd ah waxa ay dhibsanaysa in lagu sameeyo inakoo nool inaynu raalli ka noqonno miyaanay ayaan darriinteeda leeg ahayn aada iyo aad bay munaasab u tahay qofka nool ee dumarka ah ee alle iyo rasuulkiisaba rumeeyey inta uu nool yahay inuu jidhkiisa iyo quruxdiisa qariyo inuu ka ilaaliyo wax kastoo tilmaamaya oo qaabaynaya oo ku dhajisan oo dhajis ah ama waxa weeyaan dee khafiifba ah inuu jidhkiisa ka ilaaliyo waayo walaalayaal qaacidada guud ee gabadhu mar walba inay maskaxdeeda iyo maankeeda ay ku haysa ay waajibka tahay waxa weeye hadalka alla uu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha haweenkii quruxdooda yaanay muujinin amarkaa inay mar walba gabadha mu'minaddii xasuusnaato oo jilbaabkeedii ay quruxda ka ilaaliso oo jidhkeedii quruxda alla ku siiyey bannaanka inay soo dhigto ay ka ilaaliso oo madax iyo mijaba yacni inay qariso oo jilbaabka ay ku asturto musnadka waxaa ku sugan xadiidu caaisha inay tidhi qaalat kuntu adkhulu beyti aladii fiihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam caashi waxay tidhi waxaan ahaa mid soo gasha gurigaygii rasuulka ilaahay ku aasnaa sala allahu calayhi wasalam wa innii waadicun hiyaabii anoo dharka iyo jilbaabka iska dhigaya wa aquulu innamaa huwa zawjii wa abii waxaanan odhan jiray bay caashi tidhi dee waa ninkaygii oo nebi muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo aabbahay unbaa halkan ku aasan falamaa dufina cumaru radia allaahu canhu waxay tidhi cumar markii lagu soo aasay agtooda cumar markii lagu soo aasay ee iyaga lagula soo aasay falamaa dufina cumaru radia allaahu canhu macahum cumar ibnu lkhadaab markii lagula soo aasay abuubakar iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay tidhi fa wallaahi maa dakhaltuhu ilaa wa ana mashduudatun calaya hiyaabii wallaahi dib gurigaygii umaan soo gelin ilaa anigoo jidhkayga jilbaabka iyo dharka ku adkeeyey oo isku wada qariyey mooyaane xayaa'an min cumar cumar ibnu lkhataaban oo ka xishoonaya radia allaahu canhu wa ardaah walaalayaal nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu dhintay waxaa lagu aasay gurigii caasha ee masaajidka nebiga ku dheganaa ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu aasay saaxiibkii abuubakrin isidiiq oo caashana aabbaheed ah markii uu dhintayna nebiga ayaa lagu dhinac aasay cumar ibnu lkhadaab radia allaahu canhu wa ardaah markuu dhintayna waxa weeyaan halkaasaa lagula aasay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar markaa gurigii caasha ayaa rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo labadiisii saaxiibe abubakrin wa cumar lagu waxa weeyaan lagu aasay caashi markaa waxay leedahay markii intaanu cumar dhiman dee intaan jilbaabka iska dhigtaan gurigayga soo geli jiroon odhan jiruun dee waa aabbahay iyo oo yacni zawjkaygii ama waxa weeyaan ninkaygii laakiin waxay tidhi cumar markii uu dhintee lagu soo ag aasay weligay anoo jilbaabka jidhkayga ku jiidoo ku adkeeya mooyaane xijaab la-aan ma soo gelin anoo ka xishoonaya cumar bal waxaad isweydiisaa cumarka ay caashi ka xishoonaysaa miyuu nool yahay miyuu arkayaa waa maya waa dhintoo halkaasuu ku aasan yahay cumar oo dhintay oo la aasay ayay ka xishoonaysaa caaisha radia allaahu canhaa waxaad dareemaysaa xishoodkii saxaabiyaadku halkuu taagnaa iyo heerkiisu inta u leekaa iyo jilbaabka siday ku ahaayeen iyo qiimaha agtooda uu ka lahaa billaahi calaykum miyaanay dhibaato ahayn yacni cumar oo dhintay ayaa caaisha ay ka xishoonaysaa innakana hablaheenna iyo shabadaheenna iyo dumarkeenna sharafta leh waxaa loogu taaglaayahay ragga ajnabiga ah ee gayaankiinna ah ee xaaraanta idinkaa een xalaal idiin ahayn een raggiinni ahayn waxa weeyaan ka xishooda oo ka xijaabta oo quruxdiinna ka qariya yacni dad fara badan taasaa loogu taaglaayay walaalayaal shardiga shanaad waa allaa yakuuna mubakharan mutayaba inaanu jilbaabku noqon mid la soo cadriyey oo udgoon lagu soo buufiye waa inaanu ahayn musnadulimaami axmed iyo sunanta waxaa ku sugan xadiidu abi muusa alashcariy inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma mra'atin istactarat fa marat calaa qowm haweenay kasta oo intaysa soo cadrisoy udgoon isku soo buufiso ragga soo dul marta liyajiduu min riixihaa si ay udgoonkeeda u helaan oo ay waxa weeyaan cadarkeeda u uriyaan fahiya zaaniyatun taasi zaaniyad weeyi allahu akbar nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay haweenay kasta oo intay cadar isku soo buufisa ragga ajnabiga ah soo dul marta si ay udgoonkeeda u helaan inay zaaniye tahay waayo xataa haddaanay sinada ku dhicin dee sababteedii bay la timid oo teello umay dhigan sidaa darteed ayaa dembigii zaaniyada ay u heshay imaamu alqurtubi kitaabkiisa almufhim limaa ashkala min talkhiisi kitaabi muslim xadiidkaa markuu sharxaayo waxa uu yidhi fain qasadat an yajida arijaalu riixahaa fahiya zaaniyatun kama qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haweenaydu hadday u qasado oy uba badheedho raggu inay udgoonkeeda helaan waa zaaniyad sidaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa macnaahu annaha bimansilati azaaniyati fi lithmi macnuhuna waxa weeyi inay tii sinaysatay la dembi tahay ayaa sheekhu yidhi calayhi raxmat ullah wa amaa idaa lam taqsud daalika falaa taslamu min alithmi hase yeeshee wuxuu yidhi haddaanay taa u qastin oo cadarka haba marsato laakiin haddaanay u qastin oonay u badrheedhin udgoonkeedii in la helo waxa weeyaan ka badbaadi maysa dembi oo way dembaabaysaa laakiin darajada zaaniyadda gaadhi mayso walaalayaal waxa weeyaan waa laba kala daran oo hadday u qasadana dee dembigeedu waaba dembigii tii sinaysatay oo kale sida sheekhu uu tilmaamay calayhi raxmatullah haddaanay u badrheedhin oonay u qasdinna dee kollay waa caasiyadaa dembaabtay ee diintii alla ka durugtay ayay noqonaysaa waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam can zaynab athaqafiya waxaa laga wariyey inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kharajat ixdaakunna ila almasjidi falaa taqrabanna tiibaa midkiin markay masaajidka u soo baxayso udgoon iyo cadariyay u dhowaanin rawaahu alimaamu axmed walxadiidu fi silsilati alaxaadiidi saxiixa lilimaami alalbani calayhi raxmat ullah waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslimi min xadiidi abi hurayra ayuma mra'atin asaabat bukhuuran falaa tashhad macana alcishaaa alaakhira haweenay kasta oo udgoon isa soo marisa cishaa'iga dambe yacni waa salaada cishe yaanay nala soo xaadirin waxay culimmadu yidhaahdeen yacni mar hadday udgoonba marsato inay sooba baxdoy salaadba soo xaadirto ama cishaaye ha noqoto ama salaad kale ha noqotee ma bannaano marnaba habeen iyo maalin midna laakiin cishaayiga waxaa loo xusay likasrati maa fiihi min alakhtaar khatarta iyo cabsida ku jirta habeenku farabadida ay ka fara badan tahay ta maalinta waayo waxaa la yidhi alleylu akhfaa lilweyl yacni habeenku waa u qarsoodi badan yahay oo u qarin og yahay dadka yacni dee waxa weeyaan wixii hoog iyo halaag iyo dhibaato ah yacni wixii dhib wadoo dhammi wakhtiga uu soo baxaa waa habeen jin iyo insiba marka maadaama khatarta iyo cabsidu habeenkii ay badan tahay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam gaar ahaan ugu xusay laakiin wakhtiyada kalena waa la mid oo waa mamnuuc haweenay udgoon marsatay inay baradeeda bannaanka uga soo baxdo shardiga lixaad waa anlaa yushbiha libaasa arajul inaan maradaa jilbaabkee haweenaydu ay ku xijaabanayso ama quruxdeeda ay ku qarinayso inaan u shabihin labiskii ragga waayo shareecadeenna islaamku ragga iyo dumarka way kala durkisay oo meelnaba inay ku kulmaan ama isku shabbahaan shariicadeennu ma oggola oo isdhexgalka iyo inay isla khaali noqdaan iyo waxa weeyaan meel inay ku kulmaan intaba shariicadu waxay u mamnuucday si fitno looga fogaado sidaa darteed ayaa labiskii dumarku ka ragga inuu shabbaho uu xaaraan yahoon la oggolayn nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kamaa fi lmusnadi wasunan min xadiidi abi hurayra walxadiidu fi lmishkaat lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alrajula yalbasu libsata almar'ati walmar'ata talbasu libsata alrajuli rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu nacdalay ninka u labisanaya qaabka haweenaydu u labisato oo kale ama haweenayda u labisanaysa qaabka raggu ay u labistaan oo kale yacni libsa waa ficla oo lilhay-a yacni hay-ada iyo qaabka ficilka ayaa ay tilmaamaysaa oo wasankaa ficla waxa uu tilmaama hay-atulficil marka macnuhu waxauu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu nacdalay yacni ragga u labiso sida dumarka oo kale ama dumarka u labiso sida ragga oo kale marka labada jinsiba qolo walba waxaa laga xarimay haddii ay ku dhacaanna lacnad ay ku mudanayaan inay sida qolada kale u labistaan oo qaabkoodoo kale wax u xidhaan ama dharka ay u toshaan waxa mushaabahadu ay soo gelaysaa mamnuuca ee lacnada lagu mudanaayo kadalika fi lkalaami walsayri walhay-a wa gayri dalik oo rag iyo dumarkii inay hadalkii iska shabahaan waa mamnuuc oo haweenaydii sidii ragga inay doonto inay u hadasho sidii ragga inay doonto inay u tallaabsato ay u socoto sidii ragga inay doonto inay u labisato ay u xidhato qaabkii ragga oo kale ay yeelato iyo astaamihii ragga yacni biayi shaklin min al ashkaal sinaba looma oggola inay haweenaydu raggii u shabbahdo oo waxa weeyaan ay isugu ekaysiiso hadday shabaha iyo mushaabahada ay ku dhacdana waa waxay lacnad ku mudanayso oo naxariista rabbi lagaga durkinaayo shardiga toddobaad waa an laa yushbiha libaasa alkaafiraat marada jilbaabka laga tolanaayo ee haweenaydu ay ku xijaabanayso waa inaanay shabihin dharkii gaalada yacnii dumarka ama haweenka gaalada ah labiskooda waa inaanay shabihin libaas alkaafiraat أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم نبي صلى الله عليه وسلم وحول حديث كإمام أحمد musnadkiisa uu ku soo saaray cabdilaahi bnu cumarna uu warinayo waxa uu rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh waxaa lay soo saaray saacadda qiyaame horteed seef baa laygu soo saaray ilaa ilaahay keligii la caabudo oo cid kale aan lala wadaajin oo aan cibaadadiisa lagu lamaanayn waxaa risiqaygana laga yeelay warankayga hadhkiisa hoostiisa ayaa laga yeelay oo jihaadka iyo khanaa'imta jihaadka lagu soo qabsanayo weeyi waxaa dullinnimo iyo xaqirnaan iyo liidashana dhabarka loo saaray ruux kastoo amarkayga khilaafa ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxa uu nebigu ku soo gebagabeeyey xadiidka waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ruuxa qolo isku ekaysiiyaa iyaga ayuu ka mid yahay macnuhuna waxa uu yahay dee haddaad gaal isku ekaysiisa iyagaad ka mid noqon haddaad dadka wanaagsan iyo saalixiinta isku ekaysiisana iyaga ayaad ka mid noqon had iyo jeerna yacni muuqaalka guud iyo baatinka ama qalbiga hoose waa wada socdaa oo cidda aad daahirka iyo muuqaalka iyo hadyiga muuqda aad uga eg tahay eed isaga ekaysiinayso ayuunbaad baatinkaaga hoosena aad ka shabbahaysaa waayo daahirka iyo baatinku waa laba wada socdo oo aan kala soocnayn qaala sheekh almanaawi ay tazayaa fii daahirihi bizayihim wa saara bisiiratihim wa hadyihim fii malbasihim wa bacdi afcaalihim waman tashabbaha biqowm waxaa looga jeedaa ruuxa sayigooda ama labiskoodoo kale ku labistee xidha ee siiradoodi iyo socodkooda iyo dhaqankooda yeesha ee hadyigooga iyo muuqaalkooda guud uga ekaada labiska ay xidhanayaan iyo afcaasha ay samaynayaan wax ka mid ah gaalada ruuxa isku ekaysiiye ee ka shabbaha fahwa minhum maqsuudka iyo muraadku kaa weeyi shaekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah waxa uu ku yidhi kitaabkiisa iqtidaa'u siraati almustaqiim safxada konton iyo kow almukhaalafatu lahum fi lhadyi aldaahiri maslaxatun wa manfacatun licibaadi illaahi almu'miniin waxa uu sheekhu yidhi gaalada in lagu khilaafo muuqaalka guud ee inoo muuqda yacni madharka iyo muuqaalkan aynu arkayno hadday labiska tahay iyo hadday afcaasha kala tahayba in muuqaalkan guud ee inoo muuqda gaalada lagaga duwanaadaa waxay dan iyo waxtar u tahay addoommada alle ee mu'miniintaee rabbi iyo rasuulkiisaba rumeeyey waayo lima fii mukhaalafatihim min almujaanabati waalmubaayanati alatii tuujibu almubaacadata can acmaali ahli ljaxiim waayo waxa uu yidhi gaalada khilaafkaa la khilaafayo ee muuqaalka guud lagaga duwanaanayo waxa ku jirta yacni fogaansho iyo dheeraansho keensanaya in laga dheeraado acmaashooda xunxun ee naarta lagu galaayo waayo gaaladu camalka ay qabtaan waa ka jaxiimo lagu galo ciyaadan billaah marka camalkoodaa xun ee jaxiimo iyo naarta lagu mudanaayo waxa lagaga fogaanayaa in madharkooda iyo muuqaalkoodaba laga fogaado oo la khilaafo oo aan la shabihin oon laysku ekaysiin ibnulqayimna wuxuu yidhi calayhi raxmatullah nahaa can itashabuhi biahli lkitaabi wa gayrihim min alkufaar waxaa alla subxaanahu wa tacaala addoommadiisa u diiday inay isku ekaysiiyaan kuwii kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara iyo kuwa kale gaalada ah fii mawaadica kasiira meelo fara badan ayaa alle dadka mu'miniinta ugu diiday inay gaala isku ekaysiiyaan waayo lianna almushaabahata aldaahirata dariicatun ila almuwaafaqati albaatina waxa uu sheekhulislaam yidhi waayo yacni shabahaadda iyo isku ekaysiinta guud ee muuqataa waxay sabab iyo waddo u tahay in baatinka hoosena laga waafaqo oo lagala mid noqdo fa innahu idaa ashbaha alhadyu alhadya ashbaha alqalbu alqalba waxa uu sheekhu yidhi waayo marka muuqaalkan guud ee muuqdaa uu muuqaalka kale u ekaado ayaa qalbiguna qalbiga u ekaanaya iqaahatulahfaanku sidaa ku yidhi mujalladka koowaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo sagaal waxa uu sheekhulislaam ibnulqayim caleyhi raxmatullah halkaa ku tilmaamay yacnii muuqaalkan guud ee daahirkee kuu muuqda sida labiskaaga iyo waxa la midka ah haddaad gaalo uga ekaato taasi waxay ku dhaxalsiinaysaa baatinkii hoose iyo qalbigiina inaad uga ekaato waayo korkaaga iyo kalkaagu way wada socdaan daahirkaaga guud iyo baatinkaaga hoosena way wada socdaan markaa laba is waxa weeyaan kala maarmaya ama la kala sooci kara ma aha idan yacni shuruudda jilbaabka haweenayda muslimadii ay qaadanayso waxa ka mid ah yacni dharkeeda ama xijaabkeedaasi inaanu u ekaan labiska dumarka gaaladu ay xidhaan dumarka gaaladu labiska ay xidhaanna caado waxa u ah wax gaagaaban oo lugahooda hoose ay ka muuqdaan inay xidhaan marka haweenayda muslimadii iyadoo shabaha ka fogaanaysa oo ka durkaysa dumarka gaalada labiskeeda jilbaabku waa inuu noqdo kaadheer ee dhulka jiitamaya sidii umu salama aynu hore usoo tilmaanay axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam ku sugan hana moodin jilbaabkaaga haddaad gaabiso sharabaadka hoose ee lugahaaga ku dhegani inuu xijaab kuu noqonayo ama jilbaab ha moodin waayo yacnii xidhashada aad xidhanaysaa waa wax wax kuu taraya oo dee ku saacidaya ama ku caawinaya uun laakiin kaaga fillaan maayo oo jilbaabkii kagama maarmaysid marka mar walba jilbaabkaagu waa inuu noqdo kaadheer ee ilaa cidhbaha iyo luga hoostooda qarinaaya maadaama xataa cidhibtii ay cawro tahay shardiga sideedaad ee ka mida shuruuddii jilbaabka waana shardiga u dambeeya eh waxa weeyaan allaa yakuuna libaasa shuhra jilbaabkaagu aad ku xijaabanaysaa ayatuha almuslima waa inaanu noqon mare aad ku soo caanbaxayso oo dadka aad kaga soo dhex baxayso waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi sida xadiidka imaamu abu daawuud iyo ibnu maaja sunantooda ay ku soo saareen cabdulaahi ibnu cumarna uu warinayo man labisa thawba shuhratin fi ddunya albasahu allahu thawba madallatin yowma alqiyaama huma ulhiba fiihi naara waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man labisa thawba shuhratin fi dunya mare uu ku soo caanbaxayo qofka adduunyada ku xidha albasahu allaahu hawba madallatin yowma alqiyaama maalinta qiyaame ilaahay waxa uu xidhaa mara dulli ah oo uu ku dulloobayo huma ulhiba fiihi naara dabadeed waxaa lagu holcinayaa naar ciyaadan billaah naar ayaa lagu holcinayaa oo lagu hurinayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa wuxuu ku tilmaamay in mara uu ku caanbaxayo adduunyada ou dadka kaga soo dhex baxayo ruuxa xidha in lagu ciqaabayo maalinta qiyaame mara uu ku dulloobo in loo xidho haddana weliba naar lagu huriyo oo lagu ciqaabo maxay tahay haddaba thawbu shuhra imaamu shawkani ibnulcasiir waxa uu kaga soo naqliyey fii nayli lawtaar mujalladka labaad safxada sagaashan iyo afar inuu yidhi ashuhratu duhuuru shay caanbaxa iyo shuhradu waa shaygaoo soo muuqda oo soo ifbaxa wاlmuraadu ana thawbahu yashtahiru bayna annaasi limukhaalafati lownihi lialwaani hiyaabihim muraadkiiyo ujeeddaduna waxa weeyi inay maradiisu dadka dhexdooda ku soo caanbaxayso waayo iyadoo lownkeed iyo midabkeedu midabkii dadka yacni agtooda caadiga ka ahaa uu khilaafsan yaho uu ka duwan yahay fa yarfacu annaasu ilayhi absaarahum markaasaa dadkii ay u soo hanqaltaagayaan oo indhaha ay u soo wada taagayaan oo laystusaya oo nin walba eegaya wayakhtaalu calayhim bilcujbi waatakabur waanu iska weynaysiinayaa oo isagoo naftiisu ay cajabisay iyo labiskiisu ayaa dadka uu iskaga kibrinayaa oo maradaa uu dhexdooda kaga soo caan baxay ayuu isaga sarraysiinayaa oo kibir iyo khuyalaa ayaa waxa weeyaan uu samaynayaa asheekh camar cabdulmuncimna waxa uu ku yidhi kitaabkiisa jilbaabulmar'a safxada afartan iyo saddex isagoo sheekhulislaam waxa weeyaan ka soo naqliyey hadalkaas waxau yidhi waxa sheekhulislaam uu yidhi taxrumu shuhra waxa xaaraan ah yacni waxa shuhrada iyo caanbaxa laydhaha qofkii ummadda inuu ka soo dhex baxo wa huwa maa qusida bihi alirtifaacu aw idhaaru tawaaduc waxau sheekhulislaam yidhi shuhradu waa waxa loola qastee looga jeedo dadka in lagaga sarreeyo ama lagaga hooseeyo oo laysdulleeyo oo laysdhuldhigo oo macnaha ama marada uu goosanayo qofku ayaa ah mara dadkuba aanay gaadhayn oo ka sarrayso oo waxa uu doonayaa dadka inuu isaga sarraysiiyo oo waa iskala wen yahay dadka ama waxabuu ku muujinayaa tawaaduc iyo suhdi iyo adduunye nacayb oo waxa uu rabaa inuu dadka iska hoosaysiiyo markaa labaduba waa shuhro inaad iska sarraysiiso iyo inaad iska hoosaysiiso waxa uu sheekhu yidhi kamaa kaana asalafu yakrahuuna shuhratayni min allibaas almurtafici waalmunkhafid sidii dadkii wanaagsanaaye hore ay u nici jireen labada shuhro ama caanbax yacni labada shuhro ee dharka yacni qofku uu ku soo caanbaxayo labadaasoo ah yacni dharka nooca sarreeya ama nooca hooseeya khulaasada iyo gebagabadu waxay tahay yacni shuhro marka laga hadlayo jilbaabkaagu waa inaanu noqon mare shuhro oo aad ku soo caanbaxayso macnaha wax dadku waxay qaataan caade ahaan iyo curfiga beledkaaga dadku waxa ay qaadanayaan wax ka sarreeya oonay cidi gaadhi karayn oo kibir iyo khuyalaa iyo cujbi keenayana waa inaanu noqon marada aad jilbaabka ka goosanaysaa wax liitoo hooseeyo cidiba aanay qaadan oo suhdi iyo tawaaduc ku muujinaysana waa inaanay noqon laakiin waa inay noqoto wasatan bayna alamrayn labadaa mid u dhaxayso oo waxa iska caadiga ah curfiga dadkee dadkuba ay dharka ka goostaan waa inay iska tahay oo waxa aanay wasadkaee dhexdhexaadka ah aanay ka baxsanayn maradu adigoo mar walba shuruudana u eegaya oo dhowraya ama tixgelinaya sideeddaa shardi aynu soo tilmaannay oo ay waajib tahay jilbaab kasta oo sharci ah waxa weeyaan in laga helo oo shuruuddaasi ay ku dhammaystiranto haddii kale waxaad ogaataa cibaadadaadii xijaabku inay kala dhiman tahay oo aanay dhammays ahayn walaalayaal sideeddaa shardi kadib waxaan si kooban u tilmaamayaa tilmaaniyo ishaaro uun ishaaradaasi waxa ay tahay bacdu namaadij alxijaabi almutabarij inaynu bal waxoogaa suwar ama tilmaamo iska xasuusinno xijaabka mutabarijkii waa maxay waayo haddaynu soo qaadannay alxijaabu sharci xijaabka shariicadu ay ogoshahay oo ah ka sideeddaa shardi laga helay dee haddaad tidhaahdo maa huwa alxijaabu sharci waa alxijaabu aladii tawafarat fiihi hadihi shuruudu thamaaniya jawaabtoo kooban ka sideedaa shardi laga helaa waa xijaabkii sharciga ahaa ee shariicadu ay dumarka amartay waana ka aad naarna kaga badbaadayso jannana aad ku mudanayso laakiin haddaad isweydiiso ka mutabarijku waa maxay iyaduna jawaabta oo kooban waa ka shuruuddaa laga waaye ee aan dhammaystirani dee waa mutabarij oo quruxdii ayuu muujinaya ama khafiif ha noqdo ama ha gaabnaado ama dhajiskugu dhegan ha noqdo cidhiidhiya yacni midku doon ama laftiisuba qurux ha noqdo shuruuddii haddii laga waayana waa mutabarij waxoogaa haddaynu sii faahfaahinana waxaa ka mid a anniqaabu lkaashif waxaynu hore usoo tilmaanay sida raajix ee xoogga badan leh iyadoo laysku khilaafsan yahay qarintii wejigu ma waajiba mise waa sunne haddana waxaynu soo tilmaanay sida xoogga badan ee nusuustu ay xoojinayso inay tahay waajibnimada qarinta wejiga oo gabadhii inay niqaabato oo madax iyo mijabo ay wada qarisaa inuu waajib yahaynu hore usoo tilmaanay haddaba waxyaabaha maanta tabarujka keeno waxaa ka mid ah anniqaabu lkaashif niqaabka muujinaya wejigaagii wax ka mid ah waxaynu taa uga jeednaa waxa waajibku ahaa yacni gabadhu mar hadday madax iyo mijo iyo wejiba ay qarisay inay bannayso dee dalool yar oo ay dariiqa ay maraysa ka arki karto yacni xikmadda indhaha intaa loogu banneeyey waa waddadii inay gabadhu ku aragto maantana labadii indhood inta la dhaafay ayaa wejigii qayb ka midii ay muuqataa oo ilaa sunnayaasha iyo dushooda iyo hoostooda ayaa ayaa dumarkii qaarkood ay muujinayaan oo indhihii uun xaaladii kuma koobne eh wejigii qayb ka mida la socota weliba waxaa ka sii daran iyadoo indhaha iyo hareerahoodii la qurxinayo oo indhakuul iyo waxyaabo lagu qurxiyo la marinayo ayaa intaa lasoo bannaynaya markaasaa gabadhii niqaabnayd ay noqonaysaa mid fitnadeedu ka fara badan tahay tii wejiga wada bannaysay waayo taa wejigeeda waaba la wada arkaya laakiin markay wejigii qaybna qariso qaybna ay bannayso indhihii iyo qayb wejigii ka mid a fidnada lagu fidnoobayo taas ayaa ka fara badan taa wejiga wada bannayso fidnada lagu fidnoobayo idan dumarka muslimaadka ah waa inay niqaabkooda ilaahay kaga cabsoodaan oo qadarka ay waxa weeyaan waddada ka arki karayaan mooyaane wejiga inta kale oo dhan waa inay qariyaan oo aanay muujin waxa sii wanaagsan sida dumar badani ay sameeyaan oo ilaahay ka cabsoonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri iyo xasanaada ka siiye marka ay niqaabkaa xidhaan labada indhood ay u bannaan yihiin maro kaloo khafiifa inay dusha kaga soo daayaan oo gabadhii markay halkaa marayso xataa ninkii labadeeda indhood aanu arkayn laakiin iyadu waddadii ay ka arkayso maradaa yar ee ay niqaabka dusha kaga soo rogtay iyadu waddadii way ka arkaysaa laakiin raggii arki maayaan xataa indhaheedii waa sida ugu wanaagsan culimo badanna ay tilmaameen fidnadiina lagaga fogaanayo laakiin maanta niqaabka faafay ee dumarka dhexdooda ku fara badan isaga laftiisiibaa fitno noqday dumarku inay taa dib ugu noqdaan weeyi waayo dee khayra mutabarijaatin biziina yacnii islaamihii gabooba ee layidhi jilbaabka iska dhiga shardi waxaa lagu xidhay khayra mutabarijaatin biziina iyagoon qurux muujinay markaa ina tii yarayd markay indhihii iyo hareerahoodii soo qurxisay soo bannayso dee miyaanay tabaruj ku dhicin ilaahayna wuxuu yidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa sidii jaahiliyadii hore ha u soo banbixin oo quruxdiinna bannaanka ha usoo dhigina idan niqaabka noocaasa waa in laga digtoonaado oo haweenku ilaahay subxaanahu wa tacaala ay kaga cabsadaan xijaabkooda iyo quruxdooda qaybta labaad waxa ay tahay alxijaabu alqasiir xijaabka mutabarijka ah waxaa ka mid ah dee xijaabkan gaaban haafkan gaaban ee la xidhanaayo ee kubkii iyo waxa weeyaan cidhbihii iyo kuraamihii ay ka muuqanayaan ee aad moodaba iyaga in lagula hadlayo xadiidkii nebigu yidhi maa asfala min alkacbayni min alisaari fa fi nnaar yacni ragga ayaa la yidhi yacni guntigiina kuraamaha wixii ka hooseeyaa waa fi naar oo naar baad ku gelaysaana kor uga qaada kuraamaha waxaabad moodaa xadiidkaasi ragguu la hadlayaaye in haweenkii lala hadlayo aad moodaa oo kuraamahoodii ayay banneeyeen marka xijaabkaa gaaban ee kuraamaha iyo koobkii wax ka midii ay ka muuqanayaan waa xijaab mutabarij maaha xijaab sharci ah waxaa ka mid a xijaabka mutabarijka ah alxijaab araqiiq yacni xijaabka khafiifka ah ee la yska dhex arkaayo yacni haweenka qaarkood xijaab way qaataan ballaadhan laakiin xijaabkaa ballaadhani waa khafiifo dabayshaa kolba dhinac ugu marayso kolba dhinac buu kaga imanaya waayo maradu haddaanay qara lahayn dee kuma garab socon kartee jidhkaagay kolba sidaa ugu marmaysaa dabayshu ay ku maraysaa ilan waa maro khafiif oo aada iyo aad aan qaraba lahayn marka yacni xijaabka khafiifka ah waxa weeyaan isaguna waa mutabarij xijaabkaagu xijaab adag oo matiina oo qara leh waa inuu noqdo waxaa xijaabka mutabarijkaa ka mid ah alxijaab adayiq xijaabka cidhiidhiga ah qaraduu doona ha yeesho adayguu doona ha yeesho jidhkaaga hadduu ku dhegan yahay oo markaad socoto xagga dambe iyo xagga hore iyo dhinac walba uu kaaga dhegayo noqon maayo xijaabkii shareecadu ay ogolaatay oo waa xijaab mutabarij waxaa ka mid a yacni xijaabka mutabarijka ah alxijaab almusayan xijaabkan la qurxinaayo ee shagshagaar kale ee midabada iyo liidadka iyo laymanka kala duduwan leh ee indhaha ragga soo jiidanaya waa xijaab mutabarija hadduu doono ha dheeraado ha ballaadhnaado qara ha yeesho qurux haddaad u yeeshay waa mutabarij waayo dee qurux laguma ogolaan inaad muujiso tu jidh ahaaneed iyo tu dhartoona walaa yubdiina ziinatahun hayra mutabarijaatin biziina walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa nusuustaas oo dhan waxay tilmaamayaan haweenaydu quruxdeeda inay muujisaa inay mamnuuc tahay walaalayaal hadalkayga waxaan maanta ku soo gunaanadayaa oon ku soo gebagabaynayaa haweenka muslimaadka ahow ilaahay subxaanahu wa tacaala xijaabkiinna kaga cabsada oo cidna idinkoon ku raalligelinayn cidna aan u joojinayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ku raalligeliya oo rasuulka ilaahay ku raaca sala allahu calayhi wasalam oo sunnada ku sugnaada oo hadyigii nebi moxamed ku hanuuna wa khayruulhadyi hadyi muxamed wadalla marana tuu nebi moxamed inoo jeexay ayaa u khayr badan sala allahu calayhi wasalam ku dayda dumarkii saxaabiyaadkee hore ansaariyaadkiiyo muhaajiraadkii hore ku dayda oo iyaga tusaale ka dhigta oo xijaabkoodii siduu ahaa waxa weeyaan ugu socda oo iyaga siiradoodii dib ugu noqda oo ummu salama iyo ummu catiya iyo saxaabiyaadkii waxay ku tilmaameen xijaabka dib ugu noqda taasaan walaalayaal idinkula dardaarmayaa waxyaabo fara badan oo maanta tabaruj u galayna naftiinna ka dheera ka dheereeya oo ka dhowra si adif iyo aakhiraba u najaxdaan wafaqa allahu aljamiic limaa yuxibu wayardaa wasala allahuma waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi awala waakhira ayuha alikhwatu alakhawaat intaynan ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaanoo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد